waxaa weli magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka socda shirka ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada kaas oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyey dhinacyada shirka ka qaybgalaya sida ay kusoo waramayaan ilo xog ogaal ah iyo warbaahinta qaar waxaa jira qodobo weli ay isku marilacsan yihiin madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada taas oo ka hortaagan in shirka lasoo gebigebeeyo bayaan wadajir ahna laga soo saaro qodobka ugu adag ay dhinacyada isku marilacsan yihiin ayaa la sheegay inuu yahay arrinta doorashada taas oo ay dowladda federaalka doonayso in muddo kordhin samaysato kadibna la sheego in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah taas oo aan hadda muuqan ifaalaheeda dowladda federaalkan aan u diyaarsanayn axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa diiday muddo kordhinta isagoona ku doodayay in loo baahan yahay in bisha noofembar ay maamul goboleedyadu qabsadaan doorashadooda qofkii kusoo baxana kursiga sii haysto wuxuu axmed mudoobe madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland ku dooday in haddii laga hadlayo doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda dalka soomaaliya loo baahan yahay in shirka ay kasoo qayb galaan maamulka puntland iyo s c khatumo maadaama uu jiro khilaaf adag oo u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka isku magacaabay puntland waxaa jira kulan gaar ah oo habeenkii xalay madaxtooyada ku yeesheen xasan sheekh maxamuud xamse cabdi bare iyo axmed madoobe mana jiro wax natiijo ah oo kasoo baxay kulankaas waxaana suuragal ah inuu kusoo dhammaado shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka fashil iyo natiijo la-aan